Xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa suuqyada magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda Galmudug waxaa ka jiro sare u kac xooggan oo ku yimid qiimaha qudaarta la kala siisto. Sare u kaca qudaarta ayaa waxaa sababay wadooyinka qudaarta ay soo mari jirtay oo xirmay kadib markii roobab xooggan ka da'een iyo bulshada magaalada Dhuusamreeb oo aad u isticmaasho qudaarta xilliga soonka. Qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ee suuqyada magaalada Dhuusamreeb ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimid qiimaha qudaarta.
waa dhowahay waa mahadsan tahay qudaartu si fiican ay u socotaa hadda inkastoo ay yar tahay qudaarta maaragtay ee guud ahaanba imaatinkeeda uu yaryahay oo loo aaneynayo roobka ee waxaan ku iri awal iyadoo be- bixitaankeedu maaragta uu yaraay oo waxaan ku iri hadda qarahoo kale mooskoo kale ee maxaan ku irahdaa cambahoo kale liin babeelmadoo kale aaday macduur u yihiin oo maaragtay imaatinkooda ma, ma badna inkastoo dhulfa ka yimaadeen oo jinaale iyo afgooye iyo meelahaasay ka yimaadaan maaragtay qudaartu aad u yar qarihii hadda waxaan ku iri waa waa gabowsi oo hadda waa la waayay badanaa waxaan ku iri qudaarta waxay maaragtay ma helaydid si fiican aad oo weyn sixir bararaa jira hadda qarahoo kale laba doolar hal dhibic sideed qarihi lagu qaadi jiray saddex doolar laba doolar iyo bar laba doolar aa laga kalaama si aad ugadda mataqaanid marka xabad qaraha oo saddex doolar adi aa ka bixiday ama laba doolar iyo bar aa ka bixiday ee labadii doolar iyo bar aadan gadi karin xitaa aa marka gobolkood aan qaadnaa haddana waa maaragtay waa gadnaa waxaan ku iri hadba sidii aan ku maaray karnaan ku maaraynaa Ee, qudaarta aniga jamena waan gadaa tafariiqna waan gadaa Ee, waxaa kaloo jirto qudaarta qudaarta isbedel aa yimid isbedelka yimid waxaa weeye waayo xoogow lacagtii baa korortay waayo qudaarta hiritaankeeduna waa yaraaday ee, rabitaankeeduna wuu batay marka wax badan isbedel waxay ka imaataa carada ee, wadanka webiyaasha leh ee sidii hadda balweyne kale noogu dhow ayay ka imaataa marka laba sheeyaa sixir bararka oo inay wax qaaliyobaan asal u ah mido waa mido webigii shabeelle ayaa waxaa laleeyahay inuu karkaarada jebiyey oo meelihii beerihii ay biyogaleen oo baabuurtii nooga keeni lahayd aysan ka keeni karin Eh, midda labaad waxaa weeye eh, dalagu baahidiisaa badatay oo saa'id ayaa soonka waa aragteen qudaarta waa la shiidayaa dadku inta badan aad u isticmaalaan isticmaalkuna wuu batay iyo xaggoo qudaartii ay ka yaraatay